magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa kusii qulqulaya ergooyinka ka qeybgalaya shirka dib u heshiisiinta ee loo qabanayo beelaha deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka galmudug iyadoo qabanqaabada shirkaasina ay weli ka socoto magaaladaasi haddaba si aan wax ugu ogaano xaaladda shirkaasi qadka taleefonka magaalada dhuusamareeb iminka waxaa si toos ah ugu jira waryahayaga halkaasi nooga soo waramo maxamed deeq cabdi maxamed maxmed deeq
si fiican mulid subax wanaagsan marka hore xaaladda waxaad ka warantaa bal ergooyinka ilaa iminka soo gaaray iyo sida loo arko in uu shirku u bilaabmi karo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda
waa mahadsan tahay runtii magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ergooyin aada u fara badan ayaa soo gaaray kuwa oo ka qeybgelaya shirweynaha dib heshiisiinta galmudug waxa ayna hadda ku sugan yihiin ergooyinkaasi magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa ay ka kala yimaadeen beelaha wax ku dhisa waqaybsiga galmudug iyadoona meelo kala duwan ay kasoo safreen magaalada dhuusamareebna ay soo gaareen si weyna loogu soo dhaweeyey waxaa la dejiyey goobihii loogu talagalay si shirka ay kaga qayb galaan run ahaantiina waxa ay soo dhaweynayeen marka ay yimaadaan warbaahinkana la hadlayeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb shirkaasina ay doonayaan inay ka qayb galaan shalay ergooyin ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada dhuusamareeb waxaana hogaaminayey mid kamida ugaasida soomaaliyeed amaba beelaha dega dowlad goboleedka galmudug oo lagu magacaabo ugaasmahad ugaas ciise ugaas maxamed waxa uu sheegay in dhuusamareeb ay u yimaadeen ka qaybgalka shirkaasi ayna doonayaan in wax miro dhal ah ay kasoo baxaan halkaasi waxa uuna sidoo kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed nabadda iyo horumarka in laga shaqeeyo dadkuna ay noqdaan kuwa gacmaha isqabsada oo heshiiya si danahooda ay uga tashadaan runtii ergooyinka amaba xubnaha kale oo imaanayana sidaasi ayay raayeen marka ay imaadaan waxaana la filayaa in shirka uu furmo sida howlaha hadda ay u wadaan guddiga inkastoo saacadda ugu dambaysa amaba xilligaasi aysan sheegin balse la filayo inuu furmo maadaama gabagabo ay yihiin imaashaha ergooyinka oo soo gaaraya magaalada dhuusmare maxamed deeqow waxaad ka warantaa bal amniga sida loo adkeeyey iyo magaalada wax isbedela ee ku muuqda marka la eego dhinaca ammaanka iyo bulshada kusoo kororta halkaas runtii amniga aada ayaa loo adkeeyey magaalada dhuusamareeb khaasatan meelaha shirka uu ka dhacayo goobaha ergooyinka la dejiyey waxaa jiray shir habeen ka hor uu shir guddoomiye wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islo ducaale waxaa la isugu yeeray dhammaanba saraakiisha ciidamada iyo kuwa ay khusayso sugidda amniga caasimada